madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu doonayo in dowladdiisa iyo beesha caalamku ay xoogga saaraan dhismaha hay-adda hay-adaha dowladda ah ee soomaaliya oo shaqaynaya arrintaas ayuu kaga hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a kadib kulankii uu shalay la yeeshay ra-iisul wasaaraha britain david cameron weriye radwaan xaaji cabdiweli ayaa waraysigan la yeeshay madaxweynaha waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa ay ka wada hadleen kulankii ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha britain david cameron waa mahadsan tahay runtii ra-iisul wasaaraha ingiriiska shalay kulan ballaaran ayaa la yeelanay aniga iyo wafdigeyga waxaan ka wada hadalnay saddex arrimood oo muhiim noo aha annaga mid waxay ahayday warbixin kooban oo xaaladda dalka soomaaliya uu ku sugan yahay iyo waxyaabaha ilaahay hadda noo qabsoomay ayay ahayd midda labaadna waxay ahayday waxa aan damacsannahay oo balaankeenna iyo aragtideenna mustaqbalka oo aan doonayna dowladda ingiriiska ka dowlad ahaan inay nooga saacido iyo maxaan ku rahday iyo influensigeeda ay ku leedahay caalamkaba si bilateraal ah ay noola shaqayso ay noo saacido midda saddexaad waxay ahayd shirka london ee soo socda ee bisha may halkan lagu qaban doono iyo amuuraha la xiriira saddexdaas ereeya ama saddexdaas qaybood ayuu ka koobnaa wadahadalkeeni shalay
arrinta ku saabsan ammaanka gobolka gaar ahaan geeska afrika iyo dalal hadda maali ay ka mid tahay waxaa aada iyo aada u jirta dabcan arrimaha la xiriira argagixisada iyo cabsida laga qabo iyo xiriirka ay leeyihiin arrimahaas ma ka wada hadasheen dabcan waa waayo aragnimadeena soomaaliya wixii ka dhacay iyo xaaladeeda siday ahayd iyo midda maali ka socotahay waa isbarbar dhignay waxaan isla garanay soomaaliya inay mo model ama kudaysi inay leedahay iyo duruus laga baranayo waana sida hadda ka muuqataahy waa duruustaas in la qaatay u eg tahayoo ciidamada faransiiska ee farageliya maali inay ku wareejiyaan ciidamo gobolka ah ciidamadaas gobolkaana ay kusii wareejiyaan hadhow dambe ciidamo reer maali ah waa broceskii soomaaliya ay soo martay waa model laga qaadanayo soomaaliya laakiin annaga waxaan u sheegnay dee soomaaliya in ay ka mid tahay meelaha haddii aan mushkiladaheeda la xalinin ay suurtagal tahay mustaqbalka maaliyaal kaloo badan in ay inay afrika kasoo baxaan marka soomaaliya mar walba inay tahay midda muhiimada mudan oo in laga laga sii jeesta aanay ahayn prime ministerka wuxuu noo sheegay soomaaliya inay tahay markaan marka ay ugu rajaroon tahay ayaguna ay aada iyo aada u garab istaagi doonaan si oo gaar ah oo bilateraal ah iyo si oo ay uga faa-iideyn doonaan influensiga dowladda ingiriisku ay ku leedahay ama midowda yurub ama jimciyadda qurumaha ka dhexeyso marka arrintaasi maali sidaas ayaan ayaan usula soo qaadnay madaxweyne inta badan marka aada la kulantaan dowladaha waaweyn ee caalamka iyo madaxdooda waxaad kala hadashaan arrimaha la xiriira gargaarka warbaahintuna dabcan waxay xoogga saartaa in gargaarkaas uun aada maaragtay inta badan xoogga saartaan ma jiraa qorshayaal kale oo ku saabsan tusaale ahaan maalgashi inaad kala hadashaan caalamka iyo dowladaha si aada uga marantaan gargaarkan inta badan wax weyn aan soo kordhinayn waa waa dhab waa runtaa in maxaan ku rahay soomaaliya ay gargaar arrinta gargaarka un xoogga la saaro markaan waxaan gargaarka kama inaan hadlaynin gargaarka dabcan soomaaliya weli way u baahan tahay in lasii wadano waan rabnaa laakiin markan waxaan ka hadlaynay mashruuc gargaarna aan ahayn oo ah dhismaha dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysa sidii loo heli lahaa marka arrintaas ayaan rabnaa in laga dhigo wax tallaab kastoo la qaadayba laga fiiriyo iyo howl kastoo la qabanayo haddii ay tahay gargaar iyo hadday tahay horumarinba maxay kusoo kordhinaysaa dowlad dhisida soomaaliya su-aashaas waa su-aasha aan qabno oo aan caalamka la wadaagayna haddii ay tahay gargaar haddii ay tahay horumarin su-aashaas mar walba waa inay jawaab ka heshaa howl kasta oo soomaaliya laga qabanayo waxaan doonaynaa soomaaliya xoogga in la saaro dhismaha hay-adaha dowladda soomaaliya sidaas daraaddeed mustaqbalka dhow in la helo dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysaan rabnaa
mudane madaxweyne marka la eego dabcan arinta ammaanka waxyaabaha dowladdiina ay prioritiska ku dartay ayay qeyb ka tahay ciidan soomaaliyeed in la dhisto dabcan waa arrimaha ugu muhiimsan sida marar badan aada sheegteen arrintaas ma dhab ayay idinka tahay mise waxaad doonaysaan weli inaad kusii aada kusii tiirsanaataan ciidan shisheeye iyo dabcan ammaan banaanka ah ciidamada amisom ee dalka joogaahay shaqo aada iyo aada u fiican ay qabteen dhinaca militariga iyo dhinaca dagaalka laakiin dee waa waa kaalmay ahaayeen ee ciidan soomaaliyeed maaha ammaan dhab ah soomaaliya siay u hesho iyo deganaansho dhab ah waxay u baahan tahay ciidan soomaaliyeed oo damaanad qaadi karo ammaankaas in la helo ciidan soomaaliyeed oo yacni hogaankiisa uu su- suuban yahay ciidan soomaaliyeed oo discibliin leh ciidan soomaaliyeed oo xirfad ah professional ah oo xirfadaysan ciidan soomaaliyeed oo ay kontroolaan ee hogaan siyaasiyiin s- oo rayid ah oo soomaaliyeed waxaan dhisaynaan rabno waa kaas aanan rabno weliba inaan degdeg ku dhisno degdegna ay xilka ugala wareegaan ee ciidamada amisom ee hadda jooga ee ciidamada amisomna aan intaan xaflad u qabano maalin maalmaha ka mid a aan waa mahadsantihiin intaan dhahno aan ubax siino oo aan dhahno nabadee muxuu ahay guryihiina aada caqabaduhu waa badan yihiin in ciidan la dhisaa hortaagan laakiin waa waan ka shaqaynaynaa waana waxa keliya ee xoog iyo xoolo waxaan haysano aan isugu geynayno mustaqbalka dhow
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada london waraysi gaara ku siiyey idaacadda v o eda wariyaheeda ridwaan xaaji cabdiweli halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o e VOA.